raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha juun sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegaysan doontaan warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ugu dooraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi waxa ay u sameeyeen kulan afur ah oo looga hadlay arrimaha soomaaliya kaasi oo sidoo kale ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kulan ku leh maanta xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho kulankaasi oo looga hadli doono wax ka beddelka dastuurka iyo sidoo kale akhrinta saddexaad ee sharciga maxkamadda dastuuriga iyo xuquuqda siyaasiyiinta dowladda uganda ayaa sheegtay inay baarayso wararka sheegaya in qaar ka mida ciidamadeeda ay ku lug lahaayeen iibsashada sahay military oo lagu talagalay ciidanka howlgalka amisom ee soomaaliya maamulka koonfur galbeed ayaa ku qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulan looga hadlayay waxyaabihii u qabsoomay maamulka ee dhinaca adeegyada bulshada akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu dooraan musharax xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay in loo magacaabo musharaxa xisbiga dimuqraadiga oga qaybgeli doona doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalka mareykanka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimo ee rediyo muqdisho haatan kusoo dhawaada isagiyo faahfaahsan waxay noo soo socda baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan ku leh xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho balse iminka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugnaa maalmihii u dambeeyey dalka kenya ayaa jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi waxa ay u sameeyeen kulan afurina kulankaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya islamarkaana looga hadlay arrimaha dalka soomaaliya iyo xaaladda qaxootiga xeryaha dhadhaabintaba yuusuf sheekh ciise ayaa ka waramaya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan afura la qaatay qaar ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddankan kenya mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalka kenya iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya kulanka afurka ah oo uu sameeyey danjiraha soomaaliya u fadhiya waddanka kenya jamaal maxamed xasan waxaa ka qayb galay ku-xigeenkiisa iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyadoo sidoo kale kulanka ay ka qayb galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cumar carte qaalib wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano baarlamaanka ka tirsan iyo marwada madaxweynaha dalka dhinaca kenya waxaa ka qayb galay kulankan afurka ah mudanayaal ka tirsan baarlamaanka waddanka kenya oo ay ku jireen xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo laga soo doorto magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda soomaalidu ku badan tahay ee islii iyo weliba wasiirkii hore ee gaashaandhigga waddankan kenya haddana ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka waddankan kenya mudane yuusuf xaaji madaxweynaha ayaa kulan la qaatay mudanayaashan ka tirsan baarlamaanka waddanka kenya iyo weliba martida kale ee kasoo qayb gashay kulankan afurinta ah mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa socdaal muddo laba maalina ku jooga waddanka kenya isagoo dhowaan tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku sugan yihiin boqolaal kun oo soomaaliyeed maanta ayuu madaxweynuhu kulankana la qaadan doonaa dhiggiisa waddanka kenya iyadoo kulankaa kadibna lasoo saari doono warmurtiyeed ku saabsan waxyaabaha ay labada dowladood ku heshiiyeen yuusuf sheekh ciise s n t v nairobi
baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan ku leh xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho kulankaasi oo arrimaha looga hadlaya ay ka mid tahay wax ka beddelka qaar ka mid a qodobada dastuurka iyo akhrinta saddexaad ee sharciga maxkamadda dastuuriga iyo xuquuqda siyaasiyiinta waxaa haatan si toosa qadka ugu jira xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka federaalka soomaaliya een, xildhibaane een, maxaa inoogu dareysaa
bismillahi raxmaan raxiim maanta oo arbaca taariikhdan ay ku beegan tahay sideeda juun laba kun iyo lix juun waxaa jira kulanka baarlamaanka sidaad u sheegtay waxaa loo codayn doonaa mashruuca wax ka bedelida dastuurka oo laba qodob ah qodobna maadaama sida aad ka warqabtaan sida uu xus- ku xusan qodobka boqol iyo soddon dhexaad boqol labaad uu sheegahay in la qabto afti qaran eh, eh, aadna og tihiin in mataqaanaa eh, madashii iyo shacabka ay go-aansadeen in mataqaanaa doorasho dadban oo dalkay ka dhacdo marka waxaa lagu kordhay faqrada ah in mataqaanaa aftida oo qarameed dib loo dhigay mataqaanaa lana abaabuli doono inta lagu jiro xilhaynta baarlamaanka tobnaad ee laba kun iyo labaatanka taas ayaa kamid ah Eh, sidoo kale eh, waxaa kaloo kamid ah iyadana oo oo markaas xildhibaanada lasoo bandhigi doonaa eh, eh, eh, si aysan u dhicin mataqaanaa firaaq siyaasadeed in ayadana mataqaanaa eh, eh, faqradiisa lagu kordhiyo qodobka lixdanaad ee fa- eh, eh, faqradiisa kuwaas sidaas iyo mataqaanaa kusaabsan yahay
waqtiga een, u harsan baarlamaanka federaalka soomaaliya aad ayuu u kooban yahay marka een, sidee baad oga gaashaamateen een, in een, waqtiga een, idinka uusan idinku dhicin in shuruucdani een, aad meel marisaan sida ugu dhaqsiyaha badan Eh, guddiga joogtada ayaa mataqaanaa kulan eh, yeeshay oo waxayna qana ka hadleen ama shuruuc badan ay horyaalla golaha shacabka intooda ugu muhiimsan in markaas eh, eh, eh, lasoo hordhiyo golaha shacabka golaha shacabka markii kala wadaag lala yeeshan iyagana way ogolaadeen oo waxaa mudnaanta lasiiya hadba sida ay u kala sudid yihiin eh, eh, tusaale ahaan eh, kulankii ugu dambeeyey kulankii afar iyo tobnaad oo isla kala fadhigaan eh, oo qabsoomay lixdii bishii lixaad eh, laba kun iyo lix iyo toban Eh, waxaa loo codeeyey eh, sidaad ku warqabtaan eh, eh, eh, eh, mataqaanaa eh, mashruuc sharci eh, sharciga xanaanada xoolaha sidoo kale eh, waa uu lana lana ansixiyey waxaa kaloo la ansixiyey eh, sharciga asxaabta siyaasadeed iyo sharciga xuquuqul insaanka marka saddexda waa la ansixiyey marka eh, haddana sidoo kale eh, sidaan kuu sheegay waxaa hadda akrinta saddexaad eh, maanta eh, mari doona eh, maxkamadda dastuurka iyo sidoo kale waxaa akhrinta saddexaad mari doona xuquuqa siyaasiyiinta marka sidaas ayay isu dabajogi doonaa maadaama waqtiga ciriiri uu yahay eh, golaha iyo guddoonka uu horkacayo waxay go-aansadeen markaas in eh, sida mataqaanaa ugu u fudud in markaas eh, loo marsiiyo oo hadda heerarka markaas ay marayaan markaas eh, loo gudbiyo loo meel mariyo eh, in sharciyada markaas oo muhiimka oo markaas horyaala golaha shacabka
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo faahfaahin inaga siinayay kulan la filayo in maanta magaalada muqdisho ay ku yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya wixii kusoo kordha kulankaasi wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa biidni illaahi alkariim iminkana uganda militariga uganda ayaa sheegay in maanta oo arbaco ah ay baarayaan wararka sheegaya in qaar ka mid a ciidamadooda ku sugan soomaaliya ay iibsadeen qalab loogu talagalay amisom afhayeenka ciidamada uganda cornel bandi akunda oo horey afhayeen uga soo noqday howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa u sheegay wakaalada wararka ee shinwa in iyaga oo kaashanaya booliiska soomaaliya oo ay wada shaqaynayeen ciidankan ay soo saari doonaan go-aano la xiriira dhab ahaanta warkan waxaa soconaya baaris ballaaran haddii lagu helo waxa ay noqon doonaan ciidankaasi xarig waxa ay wajihi doonaan caro adag oo xagga sharciga ah dhaqankaasi waa mid aan la aqbali karin ayuu yidhi master akunda shan ka mid a ciidamada uganda iyo kuwa burundi iyo toban soomaali ah ayaa lagu qabtay howlgal ciidamada dowladda federaalka ay ka sameeyeen magaalada muqdisho iyagoo iibsanaya saahida ciidanka amisom amisom ayaa sheegtay inay bilowday baaritaan iyada oo ballan qaaday in ay qaadayso tallaabo degdeg ah oo lagu soo gebagabeynayo warbixinta la xiriirta in ciidamadeeda ay iibsadeen sahay militari amisom oo kaashanaysa booliiska soomaaliya waxa ay sii wadi doontaa baaritaanka ilaa uu ka dhammaado waxa ayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xaqiijinayo dhaqanka ciidamada ayaa lagu yidhi war qoraal oo kasoo baxay amisom ciidamada amisom oo gaaraya ku dhowaad laba iyo labaatan kun ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ka taageeraan la dagaalanka kooxda al-shabaab uganda waxay horey maxkamad u saartay mid ka mid a saraakiisheeda ciidanka ee ka tirsanaa amisom kaasi oo lagu eedeeyey in uu iibsaday sahay loogu talagalay ciidanka amisom iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa dhaqdhaqaaq xawli leh laga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa lagu iibiyo qudaarta haddaba warbixin la xiriirta isbeddelka ku yimid qiimaha qudaarta iyo ramadaankaba waxaa warbixin inooga haya maxamed cali cumar jubba iyadoo lagu guda jiro maalmaha hore ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa isbeddel laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo qudaarta iyo hilibka ee magaalada muqdisho halkan waa suuqa qudaarta ee degmada xamarweyne waxaa lagu iibiyaa qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo hilibka waxaana markii aad tagto suuqa xamarweyne kuwa muuqanaya cidhiiri ka jira gudaha suuqa iyo saxmadda dadka ka adeeganaya suuqa xamarweyne mar aan maanta booqday ayaa waxaa halkaasi kula kulmay ganacsatada iibisa qudaarta hilibka dhuxusha iyo timirta waxaana kala sheekaystay qiimaha ay iibiyaan iyo waxyaabaha ay ka ganacsanayaan sayid cali yuusuf xasan iyo aamino yuusuf waxa ay suuqa xamarweyne ku iibiyaan hilibka iyo qudaarta waxa ayna noo sharaxayaan qiimaha la iibiyo hilibka iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan
suuqa waxaa waaye sicirka hore waa iska bedelay ramadaanka dartiisna maahane xoolihiiaba aa qaali ahba marka sidaa darteeda hilibka wuxuu u badan yahay mid sambuusiya dadka waxay iibsan jireen hore mid bariis lagu karayo iyo mid caadi dadka ay ilmaha siistaan hadda marka maadaama oo ramadaan ay tahay ramadaanka marka waxaa waaye dadka waxay u badan yihiin hilibka oo sambuus ah hilibkaan iibiya aniga geel waa dadka waxay u badan yihiin soomaalida inta badan waxay u badan yihiin hilibka geelka geelkay u badan yihiin marka dadna arigay jecel yihiin marka ariga sambuus lagama dhigi karo sidaas darteeda geelkay jecel yihiin inay sambuus ka dhigtaan maxaa iibinaysaa baradho basal lindhanaan karooto bocor jubbo shiishid ay nuuc qudaar afgooye wallaahi maas karooto boqol waaye bocor gaduud labaatan kun waaye kiil dhanaan liin dhanaan toban iyo shan kun waaye baradho labaatan iyo shan waaye xabad kumbo shan kun waaye begal tobanaan gadanaa barbarooni labaatanaan gadanaa saasaa
qudaarta iibsigeeda isbedel maa ku yimid bisha maasha allah sidii hore waa ka fiican nahad qiimaha iibisaan iyo ramadaanka qiimihii hore waa isku mid may may haddaa fiicanna waa tan ka waran marka bardhadoo kale waxay ka yimaadaa boolal qiimaha iibisana ayadana aniga waxaan iibinaa ruucee sideed kun ma u dhowaa saddex laab waa ka badan yahay markaa raba laba xab moosana iibsado meel qaligisa labada xab moosa shan kun sida caadiya shan kun mar marka qaarka waa ka badan yahay marka qaar waa laba kun qiimihii hore la iibi jiray qiimihii hore la iibi jiray kan ugu weyn wuxuu ahaa jiray kun iyo shan boqol dadka sooman bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxa ay isticmaalaan xilliga afurka sambuuska inta aan ku sugnaa suuqa xamarweyne ayaan sidoo kale waxaan kula kulmay gabdho ka ganacsanayay samaynta sambuuska iyagoo ii sheegay in bisha barakaysan ee ramadaan aad loo isticmaalo sambuuska
qaabka rubiciyo shan kun aan ku fidinaay dadkan oo keensanaay suuqa walaahina ruucaas hooli aan guri karaaswar sidoo kale hela leewa mar dad badana ku keensanaayo marna dad yara ku keensanaayo maalintii haddee badata ilaa iyo toban kiilo waa fiiyaa
siyaad iyo xabiibe axmed maxamuud waxa ay ka mid yihiin ganacsatada suuqa xamarweyne ku iibiya dhuxusha iyo timirta waxa ayna warbaahinta qaranka uga warbixiyeen isbeddelka ku yimid timirta iyo dhuxusha maxaa iibinaysaa timir iyo cabitaan iyo aana waa timirta meeqaa iibisaa shan iyo toban kun cabitaanka hal doolar aanaha saddex doolar saasaa gadaa waa tahay marka timirtan timirtii oo orginaalka aheed oo sadarka waa xagee kaa yimaadaa timirta v a b d waay oo waxaa ku soo gadana suuq baqaarag lee ku soo gadana meeqaa ka soo iibisaa labaatan iyo kow kartoonkeeda marka ayada meeqa sii iibinaysaa tumay shan kuna gadaa ada oo abadii afar kuna mala ku jirto ganacsiga hore maa u gudi jirtay misoonkaa bilowday hadda soonkan la bilaabay ho- awal hore caanahan iyo abitaankan la gadi jiray basta marka soonkan lagu daray maxaa iibinaysaa ducisha qaabkii u iibisaa
sagaal doolar dhoor loorkii sagaal doolar intee kaagi imaadaa ducisha marka bixishu waxay iga timaadaa jowhir jawahar marka qiimahay kugu imaanaysa iyo qiimaha iibinaysa ka horan marka alxamdulilah isaga maara qabnaa Ay, ramadaankan isbedel baa ku yimid ducisha muxuu maa waaya isbedel Ay, wadankii loo keeni jiro waa laga waayay isbedel ku yimaada marka hadda ka horan ramadaankii dadka iibsis qaabkay u iibsanayaan ducisha ka horan maya ramadaanka ma kicin sidii awalka jilaalka loo iibinaya hadda loo iibiyaa maxamed cali cumar jubba warbaahinta qaranka muqdisho
maxamed cali cumar jubba ayuu kaasi ahaa iminkana waxaanu eegaynaa dhinaca iyo magaalada baydhabo maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu qabtay kulan looga hadlayay waxyaabihii u qabsoomay maamulkaasi marka loo eego dhinacyada adeegyada bulshada oo ay ka mid yihiin mashaariicda lagu dhisayo wadooyinka iyo sidoo kale kuwa magaalooyinka hoostaga maamulkaasi lagu gelinayo leerarka ku shaqeeya cadceedda qoraxda waxaa kulankaasi goobjoog ahaa oo inooga qayb galay waryahayga siraaj isxaaq oo haatan si toosa khadkugu jira siraaj may maqashaa si wanaagsan waxaa faahfaahin inaga siisaa kulankani iyo waxyaabaha lagu soo hadal qaaday ugu muhiimsanaa
aada umahadsan tahay kulankani ujeedadiisi waxay ahayd mid lagu soo bandhigayo waxqabadkii muddada sanadka iyo barka ahayd ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay jirtay waxyaabihii u qabsoomay waxaana lagu soo bandhigay waxyaabo aada u fara badan oo ay kamid yihiin wadooyin aada u fara badan oo ku yaalay magaalada baydhabo oo dowladda koonfur galbeed oo taageero ka helaysa dowladda u k ee la dayactiray leerar aada u fara badan oo la geliyay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ay ka kooban tahay suuqyo waaweyn oo loo dhisay qaar kamid a degmooyinka hoos imaanaya bay boqol iyo shabeellada hoose ay kamid yihiin wallaweyn sidoo kale buur rakaba qasax dheere diinfoor iyo dardaale marka kulanka ujeedkiisu waxa uu ahaa mid lagu soo bandhigayo waxqabadka dowladda muddadii ay jirtay
waa gartay een, magaalada baydhabo een, mashaariicdaasi een, ma ka muuqdaan iyo magaalooyinka kale een, ka sokow een, hadalka een, madaxda maamulka koonfur galbeed
aada umahadsan tahay Eh, runtii way ka muuqdaan een, ah, mashaariicaasi faraha badan tan iyo markii dibadbeda loo taagay dowladda koonfur galbeed soomaaliya een, xilligii een, la dhisaayay een, magaalada baydhabo waxaa ka muuqatay burbur aada u fara badan oo dhinacyada wadooyinka iyo dhismaha guryahaba Een, ma jirin hoolal aada u fara badan ama hoolal een, ay ku shirayaan baarlamanka ama dadka een, shacabka ah Een, waxaa jirta in madaxtooyada een, la dhisay maamulka koonfur galbeed soomaaliya xilligii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan la dooranayay inaysan lahayn magaalada baydhabo een, madaxtooyo oo had jeertan ka mid a madaxtooyinka ugu quruxda badan ee magaalada baydhabo Een, ugu horeyn waxaa la dhisay madaxtooyada in ayaa lagu guulaystay dan waxaa la dhistay qaar ka mid a wadooyin aada u fara badan oo burbursanaa oo runtii een, maritaanka dadka shacabka iyo gaadiidkiba dhibaato weyn ay ku qabeen een, wadooyinkaasi ay la dayactiray Een, ah, waxaa sidoo kale jirta een, xarunta dowladda ay lahayd oo aada u- oo iyadana dib loo dhisay hoolal aada u fara badan oo uu ka mid yahay hoolka had jeertan ay ku shiraan baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya marka een, waxaa la odhan karaa roreyow inay aada uga muuqato magaalada baydhabo mashaariicahaasi oo badankoodana dowladda u k een, sanka ku baxayay ama lagu dhisaayay ee ay bixisay marka een, sidoo kale mashaariica aada ayay u socdaan een, waxaa jirta by project een, meel la dhaho oo magaalada baydhabo ay ku taalo oo een, xilli horena ay dhistay dowladda maraykanka oo runtii ay burbursaneed in dhammaanteedaba lagu guulaystay in la dhiso had jeertan ay ku shaqaynayaan wasaaradaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka gobolka iyo kan degmada xafiisyo laga siiyey ururada dhalinyarada iyo haweenka laftirkooda halkaasi ay ka howlgalaan marka een, degmooyinka ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ah ee mashaariicaasi ay ugu muuqdaan waayo aada iyo aada umaadsanta
aada adaa mudan siraaj sheekh isxaaq ayuu ahaa wariyahayaga magaalada baydhabo wararka dibaddana waxaa ugu dooran musharax xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa sheegtay in ay guulaysatay oo ay heshay magacaabista xisbiga dimuqraadiga hadalkaasi oo daba socda guul aan caadi ahayn oo ay ka gaartay gobolka new jersey waxaa la filayaa sidoo kale in mrs clinton ay taageero aan caadi ahayn ka hesho wufuudda gaarka ah ee bisha juulaay codeyn doonta waxa ay noqonaysaa haweenaydii ugu horreysay ee hesha awood ay xilka madaxweynaha ugu tartanto oo magacaabis ka hesha xisbi weyn oo maraykan ah sida kan dimuqraadiga iyadoo la hadlaysay taageerayaasheeda waxa ay sheegtay in guul aan caadi ahayn oo taariikhiya ay gaartay waxa ay bogaadisay olaha uu sameeyey ninka la tartamaya ee bernie sanders waxa ay eedeysay musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo ay ku sheegtay inuu yahay nin aan u qalmin inuu hogaamiyo maraykanka weli waxaa la sugayaa natiijada codeynta gobolka california taasi oo caddayn doonta haddii mrs clinton ay ku guulaysatay magacaabista inkastoo tiro yar ay u baahan tahay warkii subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya anaga intaa ciddii wasaage waxay ka heli kartaa beejkan internetka ku leenahay ee ah radio muqdisho net